salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamantihi idilkiinba meel kastoo dunida aa naga maqlaysaan halkani waa radio tog herer dhegeystayaal waxaanu maanta idiin haynaa ama galabta aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay maxamuud muuse oo ah guddoomiyaha guddida sahabarwaaqo oo isagu ku sugan dalka norway maxamuud ayaa waayadan waxa uu safar ku gaalaa bixinayay cariga ingiriiska iyo taasoo uu kusoo gebagabeeyey dalka norway safarkan ayaa waxa uu isugu jiray safar shaqo iyo mid isaga u gaar ahaa haddaba maxamuud ayaa waraysiga waxa aanu kala yeelanay waddadii caddayd howlaheedii halkay marayaan dowladda in qaadhaan ka soo gaadhay iyo in kale iyo habka ay iminka doonayaan inay ku waajahaan sidii ay qaadhaan ugu ururin lahaayeen dhismaha waddada cad ee isku xidhaa magaalada hargeysa ama inaguuxa oo isaga ku yaala xadka somalilan iyo etoobiya sidoo kale maxamuud waxa uu ka warramayaa dhinaca siyaasadda iyo sida ay u waajahaan xubnaha ku hadla afka beesha haddaba waraysigan oo dhinacyo badan taabanayay aan idiin kala baxo maxamuud iyo waraysiga bismillahi raxmaan raxiim maxamuud muuse guddoomiyaha guddida saxan barwaaqo marka horeyse kusoo dhawow waraysigan waan dhowahay walaal cabdi wahab waan dhoway maxamuud waxaad maalmahan aada ku sugnayd dalka ingiriiska oo aada ku dambeysay imakana dalka norway ujeedada safarkaaga adigoo noo yaro sheegaya maxay daaray
kolley laba arrimooday isugu jirtayo intii aan gaadi karo hawshii waddada cad iyo daneeyayaasha waddada cadba inaan hawsheedii ka shaqeeyo oo aan dee galowaan kuway ku jirtay arrin kolley shaksiyana way jirtay oo dee aniga xaggan baa reerku iga degan yahay marka waa inaan sanadkii kolley mar soo dul maraa
waan gartay kolley taa waddada cad ayaan wax kaa weydiin doonaa kolley su-aalayguna laba qeybood ayay dhowr qeybood ayay noqon doonaa bal aan waddada cad kusoo horeeyo oo dadku ay aada u xiiseynayaan ishuna ay aada ugu soo jeedo hawshii waddada cad haddeer halkay maraysaa se waddadii halkay laftigeedu maraysaa
alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaal meel wanaagsan bay maraysaa laba bilood horteed waxaanu bilownay inaanu isku xidhno in naga dhinnayd oo markii hore ay ahayd qolada wasaaradda duulista hawada iyo munishiibiyadu inay dhamayso laakiin markii afar sannadood aanu sugayna annagaa iska qabsanay oo ah halkasoo ay ku kala bayrayaan waddada billigoodle iyo tasallaxle marka meel zirowga layidhaa ayaa laba kilomitir iyo badh baa ka harsanaa oo aada dadka u dhibay oo waddadii oo dhanba yacni socodkeedii aada iyo aada dhibaato ugu sameeyey taasaanu samaynay onu hortan iska dhameeya waddadaa waxaa ku dhex jira bariishkii ugu horreeyey ee biyuhu hoos marayeen oo aan hore aanaanu samaynin insha allahu intii aan ka tagnayna aan doonayn aan samayno waddada intaa laba iyo intaas waa dhammaatay laba kilomitr iyo badh oo isku xidhay labadaa waddo ee madaarka dhabarkiisa maraysay waxaa iyaguna iminka la bilaabay oo socda haddii aanay bilaabin intanaan kasoo maqanay bilaabmayey dayactirkii waddada intii aanu samaynay ee ilaa qoolcaday oo ah afar iyo soddon kilomitr dayactirkeedii oo dhan baa iyadana iminka la bilaabayey dayactirkaa waxaa ku jira laba kilomitr oo aan dib u dahaad u saarayno oo jay iyo daamirba u dhigayno oo halka ugaasha yar laydhaa eryadaas ayaa ayaa ku jira intaa markaanu dhamayno waxaanu jecellahay inaanu u gallo rowku baan awalba sugayno ilaa dhowr kilomitr aanu banka gallo halkii qoolcadi aanu kasii bilowno waddadu halkaasay joogtaa se waxay de mar walba ku xidhan tahay sidii dadku uga soo qayb qaataan horumarkaasun u degdegayaa ayagoo shaqada waddadu u degdegaysaa ay u soconaysa marka laga tago dadka isxilqaamay ee iyagu qaadhaan maxay qaadhaanka iskoodu bixinaya xaggii xukuumadda waayadan wax madi kasoo gaadhay inkastood sheegtay in dowladdii hoose iyo iyo wasaaraddii duulastuba ay idinkaga baxeen haddana maxaa rajo ka qabtaan maxaa idinka soo gaadhay bal halkaa dowladda iyo maarata wixii laga heli jiray dowladdu labadii wejigii hore way ka qayb qaadatay oo wejigii waxay bixisay ilaa toban kilomitr bay intay bixisay ahayd laakiin wejiga saddexaad weli waanu ku sugaynaa laakiin waxba nagamay soo gaadhin dee sida ay wax noo soo gaadhay allahu yaclam iminkana waa wakti aad moodata urashooyin baa la galay oo waa kala guur baad moodaa marka xaaladdu sidii dee ay markii ugu horreysay dowladda kulmiye qabsatay ay ahayd maaha dee markaa garanayno m waanu filaynaa anaku dee waan soo gaarna dowladda waa ka sugaynaa laakiin waxba nagama soo gaadhayn ilaa hadda laakiin mala hadasheen oo codkiina ma ma gudbisateen in dee in in ay kasoo qeyb qaataan ay percentagekay ku yeelan jireen ama ay ay bixin jireen in badan in badan cabdiwahaabo in badan baanu ka hadalnay in badan baanu meel walba u marray oonu cid walba la hadalnay
markaa wax jawaaba kama haysaan ilaa weli wax jawaaba kamaanaan hayno oo oo la leeyahay de waxbaanu idinla qabaan waan soo wadnaa iyo mooyaane ama hadalla meelahaas maan ka maqla mooyaane wax weli annakana soo gaadhay oo aanu maaragtay idhaahdo de waxaasahay meesha ka yimi ama lagu xisaabtami karo maanaan arag weli
qaab nooceeya ayaa imika u gasheen faceka dambe ay sideedin u gala qaadhaanka dadka laga soo qaadayo marka laga reekollayba waxaa la yaaba wixii dibadda dee qayb marka afar dalool laga dhigo meel bay dibaddu leedahay saddex daloolka kale waxaa laga sugayaa waa gudaha dad badan oo muxsiniin oo nacaawiyaa jiro oo dee dad had iyo goor u hagar baxsan inay danta guud meeshii laga wadaba dhinac istaagaan dadkaa waxbaanu ka filaynaa baayac mushtarkeenii waxbaanu ka filaynaa oo iminkaanu gelaynaa hawshoodii iyo waxa intaa qurbaha wixii nooga imanaya dee dowladdana waanu ka sugaynaa allahu yaclam ase wax iman doona xagga waan gartay haddaan halkaa aan ku dhaafo waddadii caddayd kolley aan gadaalla ka soo noqon doono waxaa jiray beryahan in aad safarra ugu gaalaa bixinayseen jiidda sidoo kalena mashaariic badan aa ka fuliseen bal ka waran mashaariicda aa ka fuliseen jiidda maxay mashaariicdaasi kala yihiin qaab noocee u fuliseen
kulleyba mashaariicdu waxa weeyaan waa baadidoon biyo waad og tahayoo abaartii way soo noqnoqonaysaa tegina mayso ilaa inta la helayo biyo xidheenno iyo ama riigag la helayo ku filan dadkan oo waraabin kara goodhow markay abaartu timaado markaa taan ku foogalayn kuwaasay ahayd iminka waad ka warhaysaayo banka laba ayaa laga qoday midna waa laga qoday midna waa la wadaa oo waxaan filaya inuu bilaabmay laftiisu rii kale saddex balli waxaa laga qodayaa dhinaca qurboole kiisi waa iska dhanyaa filayaa mid waxaa jira u dhexeeya salaxli iyo inaguuxaa waxaa jira iyaguna mid qolacday laftiisa laga dhisaayo waxaa jira iyaguna ceelal aanu filayna in dhowaan ay noo bilaabmaan oo xagga xadhigxadhig iyo xagga barigaba ah balli hawshiisa waanu ku jirnaa biyo xidheen weyn marka kuwaas baanu u soc soconnaa wixii dee iskuullada iyo uun dadka uun tegiye daktarka salaxday ama si adkamba dhimataan kuwaa mooyaane marka de kolley waxaan aada u soconnay socodkii noogu badnaanaa runtii wuxuu ahaa abaaraha taakulayntii abaaraha ayuu ahaa kolley adaa ka dhawaajiyey abaar ba-an ayaa dalkii ka dhacday inkastoo iminka laga soo doogay gacan intee leg ayaa ka geysateen abaarta wixii kasta ee awoodayada adee waanu waanu dadaalaynay ilaahayna waanu ugu garab galay wax dhibaato oo dad oo dee ku dhintay ma jirin xooluhu waxay dee jileec bay u dhimanayeen iyo iyo dee iyo balad la-aan iyo daaq la-aan bay u dhimanayeen kulley xoogaa xooluhu waayo boqolkiiba konton waa intii gudaha ku jirtay iyo intii hawdka saga jirtay labaduba way way waa waxaan filaya inay baxeen ilaahayna haddii aynan maamul helin aynu foo ku samaysano biyo xidheenno iyo biyo dadka usoo saaro dee waxaaba ka baqaya toban sanadood dabadeed hadday sidan kusii socoto in xoolihiiba inaga dhammaadaan oo ah haddana lafdhabarkii dhaqaalaheena iyo nolosheenaba marka way jireen dadaalkii aanu gallay ilaahay waa nagu guuleeyey xagga guddiga abaaraha waanu la shaqaynaynay oo waxbaa nooga imanayay hay-ado badan baa meesha soo galay oo iyaguna wax bixinayay ilaahay xamdigii ilaahay xamdigii si wanaagsan baan uga baxnay waxa la sheegay guddida abaaraha in aan aad saluugsanaydeen qeybtii idinka soo gaadhay arrintaa maxaa ka jira adaa dee guddoomiyihii guddida sahan barwaaqa howlaha ilaa ilaa dhammaad ilaa bilow ka warhayay xaasha xaasha guddiga abaaruhu si fiican baynu ula shaqeeyey si fiican baanu uga helaynay wixii dhaqaalaha ee loogu talagalay deegaanka si wanaagsan baanu uga helaynay marka waan maqlaa dee meel kulley cid wax sheegta lama waayey waan maqlaa laakiin annaku maanaan arag waanu ku baxsannay hay-ada badanna way nala soo xidhiidhiyeen runtii si wanaagsan baynu ula shaqeeyey si wanaagsan baanu wada shaqeynay hay-adda annagu intaan ka warqabana si daacada ayay nimankaasi wuxu wadeen waan gartay maxamuud waxaa tahay guddoomiyihii guddida saham ee saham barwaaqo waxaad tihiin guddidiinu guddi mandate ka haysataa beesha aad maxaa aad ka soo jeedaan waxaa jiray beryihii dambe arrimo isdabayaaca oo beelaha dee keligiin aan ahayne laysku haysto habkii beelaha loo maamuli lahaa weliba dhinaca siyaasadda oo dad badan oo ama cuqaal ha ahaadaan ama dad maxaa caadi ha ahaadaane oo afka reerka ku hadla maaha keliya beesha aad ka sushido iyana beelahaasunbay ka mid tahay qaab nooceeya ayaa maadaama guddidii mandate-ka ka haysatay beesha aad tihiin qaab nooceeya ayaa u maareysaan arrimaha noocaasa
waa runtaa ma jiri lahaa inay aada iyo aada isu dhexdaarsantahay arrintu lagala kala garan layaa siyaasadda wixii la odhan jiray iyo wixii beesha la odhan jiray waxay isdhex galeen annagu waxaanu ku dadaalnay in dadku ay xaq u leeyihiin qof walba xaq uu leeyahay eega axsaabta waxaa loo sameeyay in la kala galo oo qof walba meeshuu isidhaahdo halkaasaa habboon uu galo waxaanu ku dadaalnay marka in qof walba halkii uu damacsan yahay uu galo laakiin isagoon sheeganayn beel isagoo qofa isagoo gruub ama noqo ama koox ha noqdaan ama qof ha noqdaan inay meeshii ay doonayaan galaan laakiin afkii beesha aanay ku hadli karin ninkii kalena halkii kaleu doonaya isna galo taasaanu ku dadaalnay ilaahay xamdigiina waan waanu ku najaxnay oo dadkii waynala fahmeen in ninkii xisbigaa tegayaana uu tago kii xisbiga tegayaana uu tago kii xisbiga kala tegayaana uu tago de wixii asxaabta loo sameeyey ba ahayd inaynu beeninimada ka baxno aynu dee xisbiyo noqono se waxaad moodaa inaanay taasu inoo taabagelin oo aanay dadkii ka korahayn inay reer hebel yidhaahdaan ama reer hebel wax ku doontaan ama reer hebel wax ku samaystaan tiiba taasaa dhibaatadii weli dalka taalla oo waa dal caama weeyaan laakiin annagu waxaanu ku dadaalnay dadka inaanu u sheegno aanu ka daadicino in qof walba xaq leeyahay qof walba xaqiisa ah muwaadin ahaan halkuu la marayo ayuu jiro halkuu moodo inay dani ku jirto ama halkuu moodo inay hagaagsan tahay ama halkuu moodo inay horumar keeni karto inuu raaco laakiin aanu qofka kale ku cana ku ceebayn ku canaanan u cid sheegan oonu ku cid sheegan taasna way noo suuro gashay wallahi markaa dhibaato weyn anagu xaggaa kama qabno oo qof walba waxaanu nidhi halkii aad marayso mar laakiin haa wixii afka dee deegaanka annakaa u egman annagu baan ku hadlinaa ku hadli karnaa laakiin qofkii kale ee halkuu doonayay wuu la mari karaa rayigiisa iyo mabdigiisa ama koox ha noqdaan ama guruub ha noqdaan sax bay u yihiin intaana waan ku nitaxnay oo ilaahay uunugu uu suuro geliyey
waan gartay haddii bilaab ay dhacdo qaab nooceeya ayaa u gashaan oo hadday bilaaba dhacdo
kolleyba dee in dadkii laisu soo dhaweeyey mar walba meeshay ku jirtaa oo dee dadkii inta loo yeeray war maxaa jira oo halkay wax ka qaldan yihiin dadkii in laysu sulux hadiyo goor laga dhex abuuraana way way way habboon tahay anigu taanu hadiyo goor samaynaa waa taa inaanu arrin kacsan dejinno oonu idhaahno war sidaa maahe ka daaya de waa arrintaasumaanu hawd hadiyo goor aanu anigu ku caalijnaa waxa dadkuna inta badan way noo dhaga nugul yihiin waan ugu mahadnaqaya aada iyo aad waa arrin wanaagsan idinka kolley madax dhaqameedku de waa qeyb ka mid ah habmaamulka dee beelaha idinka iyo madax dhaqameedka qaab xiriir nooceeya idinka dhexeeya
runtii xiriir wanaagsan waa naga dhexeeyo dee waxaa madax dhaqameedku waa dadkii dadka matalayay iyaga laftoodu marka waa inaanu wada shaqaynaa oonu is ogaanaa oonu dee wixii jiraba ka wada tashanaa waananu samaynaa sidaa runtii waan gartay ugu dambeyntii iyadoo xilliga afurku uu dhow yahay oo aan maaragtay waraysigan aan dee xilli kedisaa kaa qaadayo waxaad arrinta ugu muhiimsan ee hadeer waraysigeygani uu ku jihaysanaa waxay ahayd waddada cad sidii qaadhaan loogu heli lahaa maxay tahay kelmadaada adoo waraysigan ka faa'iidaysanaya aada halkan u marinayso dadka ama qurbajoog ama qolqojoog iyo dadka muxsiniinta ah ee danaynaya in waddada cad ay ay hore usii socoto dhismeedu cabdiwahaabow dadka muxsiniinta ah ee danta guud waxaan waa dan guud wadda waa dan guud dhakhtar waa dan guud wixii dan guuda dadka muxsiniinta ah ee daneeya ee reer somaliland mid walba waxaanu dee codsanaynaa inay naga caawiyaan dantaa guud ee aan ku dhex jirno ama hawsha aan ku dhex jirno waddada cada dadka qurba joogga ana waxaan leeyahay dee wuu idinku raagay qaadaankiiniye qaaraankiini soo bixiya oo soo dadaala si hawshan loo dhammaystiri karo annaguna dee waanu dadaalna inta kolley gudihiina waanu ku noqonayaa oo de halkaasna hawshii waa laga wadaaba marka inaanu baacushtirkii iyo intii kale ee nala wax nala qabanaysaba aanu dee wax weydiisano oon hawshii dhammaystirno ayaan taladayadu tahay xukuumadda maxaad iyana kelmadeedii xukuumadda xukuumaddu de waa inay xukuumadda waddadan aanu iminka hawshan oo kale waa dan guud waa dantii wixii ay dowlad qaban lahayd oo waxaan maanta qabanayna runtiina waxaa wada wadaa guddida iyadan lagu inaabay u samaysan inay dowladda wixii ay qaban lahayd u qabato marka waxaan dee dowladda ka rajaynayna inay kaalinteedii soo buuxiso oo ay kasoo qayb qaadato sidii ay kuwii horeba uga soo qayb qaadatay wejiyadii horeba ay uga soo qayb qaadatay inay wejigana kasoo qayb qaadatay ayaan dowladda ka codsanayna dhegeystayaal intaasi waxaa ku dhammaaday guud ahaan waraysigii aanu la yeelanay guddoomiyaha guddida saha barwaaqo maxamuud muuse oo isagoo ku sugan dalka norway taasoo uu nooga xog warramayey guud ahaan dhismihii waddada cad halka uu marayo iyo guud ahaan siyaasadda iyo waxqabadkii ay ka geysteen abaarihii dhacay dhegeystayaal waraysiga mid lamid a intaan ku kulmi doono waa bahdi toga here oo idinla ammaana alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu